ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga raabo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa afarta bisha ramadaan sannadka kunaafarboqoafaryoafartanka hijriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maraykanka iyo iiraan oo duqaymo ba'an isku dhaafsaday bariga suuriya mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo soo saaray bayaan ay farriimo digniin iyo kawaantoobid ah ugu dirayaan jawaasiista la shaqeeya maraykanka xalaqaadkii taxanaha ahaa ee bilqur'aani naxya ayaan ka marnayn ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay mujaahidiinta kaasoo fariimo digniin iyo kawaantoobid ah loogu dirayo jawaasiista la shaqaynaysa dowladda maraykanka bayaankan oo ahaa mid maqal ah ayaa xambaarsan fariimo kala duwan waxaadna ku soo dhowaataan tarjamadiisa بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب بيان تحت tandiimka qaacidatul jihaad ee jasiiratul carab bayaan digniin ah oo ku wajahan jawaasiista mujrimiinta ah munaafiqiinta jawaasiista ah waxa ay maleeyeen in isqarintooda ku aadan gaboodfallada ka dhanka ah guud ahaan muslimiinta si gaar ah mujaahidiinta ay sidoo kale iska qarin karaan allah og waxa ay saraystaan iyo waxa ay muujistaan intaba iyagoo sidoo kale ismoodsiiyey inaan xaqiiqadooda la ogaan karin dembiyadoodana bannaanka lasoo dhigi karin balse ma aysan garan in si weliba ay ula dhuntaan ficiladooda ayna dheeraato kaadsiimada allaah ay imaan doonto maalin sirtooda bannaanka lasoo dhigi doono ficiladoodana lagu fadeexayn doono haddii ay taasi dhicin inta ay adduunyada joogaan waxay qabsan doontaa maalinta qiyaamo iyadoo ay goobjoog yihiin ummadihii hore iyo kuwii dambe intaba allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا maadaama ficilada kuwani jawaasiista ah ay yihiin khiyaano iyo dhagar ka dhan ah allah diintiisa iyo muslimiinta waxaa lama huraan ah in khiyaanadaasi ay ka dhalato cuquubo ay ku maraan adduun iyo aakhiraba adduunyada ayay ku wajahayaan dabagalkooda iyo in muslimiinta loo soo gacangeliyo laguna fuliyo cuquubo munaasib ku ah dembiyadooda ee uu dhigayo sharciga allaah aakhirana waa in ummadaha oo idin lagu horfadeexeeyo sidaba uu inoo sheegay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuuna yidhi haddii uu allaah maalinta qiyaamo soo kulmiyo dadkii hore iyo kuwii dambe waxaa khaa'in weliba loo surayaa calan waxaana la odhanayaa tani waa khiyaanadii hebel hebel waxaa wariyey muslim haddii aan nahay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kama gaabin doonno inaan raad raacno qabanada jawaasiista ah wax weliba oo aan u bixinnaba sidii loo soo qaban lahaa innagoo u hiilinayno shuhadadeenna ugana argudayno khawanadan dhagarta badan ilaa ay ka toobad keenaan kana haraan dembiyada ay faraha kula jiraan caddeeyaanna gaboodfallada ay geesteen ee ka dhanka ah diintooda iyo ummaddooda ayna sabab u ahaayeen dilkooda qafaalkooda ama in dhibaato kale loo geysto sidaba uu horay u yidhi sheikheenna iyo amiirkeenna ayman addawaahiri allah ha ka abaalmariye ee وكل من تورط في هذه القاذورات أدعوه مخلصا لأن يتوب قبل فوات الأوان qof weliba oo ku lug yeesha waxyaabahan foosha xun waxaan ugu yeerayaa inuu toobad keena intii ay goorigoor tahay waxaana u caddaynayaa in aan allah idankii aan ka tegi doonin u argudka shuhadadeenna waxaanna daba taagannahay kuwa khawanada ah kuwaasoo si fiican hadda ii maqlaya wayna ogyihiin sida ay mujaahidiinta ugu dadaalayaan qaabkii iyaga lagu soo qaban lahaa mujaahidiintaas oo ah kuwa uu cadowgu eryanayo allahna ku galladay inay ameerika ku weeraraan hoygeeda iyo xarumaheeda ganacsi iyo milatariga waxay allah ka rajaynayaan inuu usoo gacan geliyo jaajuus weliba iyo khaa'in kasta ee aan toobadkeenin si dhab ahna u sheegin kaalinta uu ku lahaa arrintaas iyo kuwii uu shaqaalaysiiyey kalena qayb qaatay howshaas waxaan ugu yeerayaa mujaahid kasta iyo qof weliba oo muslim ah una qiiroonaya diinta islaamka inuusan ka tegin u aargudka mujaahidiinta uuna uga aargudo jaajuus weliba iyo khaa'in kasta ayna isku dardaarmaan arrinkaas jiilba jiilka ka dambeeyana ay gaarsiiyaan fariintaydu ma idin soo gaartay allow ma gaarsiiyey allow markhaati ka noqo si weliba oo uu zamanku u dheeraado kama gaabin doonna inaan u istaagno waajibkan dembiyada ay geysanayaan jawaasiistana ma ahan kuwa la moogyahay haba u maleeyaano kuwa mujrimiinta ah inaan la ogeene waxaana tusaale ugu filan sida aan u soo qabannay jaajuuska lagu magacaabo naaji saheeri kaasoo sabab u ahaa dilka sheekha mujaahidka ah ee abicali alxaariti iyo shan ka mida walaalihiisa mujaahidiinta ah allaha ka wada aqbale eh kuwaasoo lagu dilay duqeyn ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay leedahay dowladda maraykanka sannadkii labada kun iyo labadii miilaadiyada taasoo ahayd dhacdo aan nuuceeda oo kale dalka yemen horay u soo marin xilligaas allah waxa uu jaajuuskani u seeta dheereeyey toddoba iyo toban sano ilaa ugu dambeyn ay gaartay gacanta mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab waxaana gacanta lagu soo dhigay sannadkii laba kun sagaal iyo tobankii isagoona qirtay dembiyadiisa iyo dowrka uu ku lahaa la shaqaynta maraykanka iyadoo la marayo waaxda sirdoonka ee xukuumaddii cali cabdalla saalixii halaagsamay waxaan baraarujinaynaa in jaajuuskani ficilka uu sameeyey uu gaar ku yahay naftiisa qabiilkiisa sharafta lehna uu beri ka yahay ficilkaas dembiga ah qabiilka almarwaan iyo qabiil kasta ee dega mandiqada aljowfna wax xiriir ah lama lahan dowrna kama qaadan soo qabashada jaajuuskan balse waa deen luqunteena saaran oo aan u gudayno sheekheenna abicali alxaariti iyo walaalihiisa dhammaan allaha ka aqbale allah ayaana ku mahadsan bilow iyo dhammaad waxaan mar labaad ku celinaynaa digniinteenna ku wajahan qof weliba oo ku lug yeesha arrimaha basaasnimada ee ka dhanka ah guud ahaan muslimiinta si gaar ah mujaahidiinta inuu isu soo dhiibo uuna bixiyo wixii macluumaad ah ee uu hayo waxa uuna heli doonaa ammaan iyo in la asturo ka hor inta aysan gacmaheenna soo gaarin si uu u gaaro cadaaladda allah subxaanahu wa tacaala kolkaas oo uu shallaayo xilli aysan shallayto waxba tarayn عندها يندم ولا تحين مندم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1444 للهجرة الموافق للرابع والعشرين من شهر مارس لعام 2023 للميلاد
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta saddexaad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bilqur'aani naxya oo uu soo jeedinayo doctor iyaad qunaybi oo ka mida culimmada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada soomaaliga ciwaanka xalqada saddexaad ayaana ah fariin ayaa ku timid waxaana tarjamada soo jeedinaya haashim cabdinaasir جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله. أخي تصور أنه جاءتك رسالة من رجل صادق ثري ذي نفوذ يقول لك فيها: أنا مهتم بك، حريص على مصلحتك، أريد أن أقربك مني وأنعم عليك ببعض ما لدي. كم تكون فرحتك walaal bal suurayso in farriintan ay kaaga timid nin run badan oo maalqabeen ah sidoo kalena madax ah oo kugu yidhi aniga waan ku danaynayaa waxaan ku dadaalayaa dantaada waxaan doonayaa inaan ku soo dhowaysto si aan hantidayda wax kaaga siiyo sidee ayay kuu farxad gelin doontaa farriintan waxaan filayaa inaad eray eray u xifdin lahayd hadalka ninkaas dadkana aad ugu faani lahayd waxaa laga yaabaa in aad laxankaada ugu luuqay lahayd farriintaas waddooyinkana aad ka sheegi lahayd ninkan taajirka ah waxa uu ka mid yahay malaayiin qof oo ku nool meeraha dhulka dhulkuna waa mid ka mid a meerayaasha nidaamka qoraxda cabirkiisu waxa uu ku dhow yahay hal milyan oo meel ka mid ah cabirka cadceedda qoraxduna waxa ay ka mid tahay boqolaal milyan xiddigaha ku jira darbu laban milki wey ama waddada caanaha qof walba sida uu u yaqaano waxaa ka mid ah malaayiin waddooyinkaas ah oo lagu arkay telescobis sida hele telescobis hubel b t a menesigis iftiinku wuxuu ku socdaa wareegaha dhulka siddeed meelood meel ilbiriqsi ka mid ah qaar ka mida waddooyinka ayaa naga fog malaayiin sano oo iftiin ah tusaale fogaanta uu iftiinku ku socda malaayiin sano sida majaradii ay heshay nasa lix iyo labaatankii bishii koowaad laba kun kow iyo tobankii waxaana lagu qiyaasaa in ay naga fog tahay saddex iyo toban dhibic laba bilyan oo iftiinsanno waxaas oo qurux ah waxa uu allah subxaanahu watacaala ku qurxiyey samada adduunyada waana mid ka mid ah samooyinka toddobada ah allah ayaa og weynida samooyinka inta ay la-eg yihiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka buuxiyey toddobadaas samo malaa'ig u tasbiixsata oo u sujuudda dhammaan samooyinka waxba ma ahan marka loo eego carshiga raxmaanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu farriimaha qur-aanka nooga soo diray carshigiisa isaga oo inoo sheegaya in uu doonayo inuu noo naxariisto toobadana nooga aqbalo wuxuuna nala rabaa wanaag adduun iyo mid aakhiro wuxuuna rabaa allaah in uu noo nimceeyo uuna na soo dhoweeyo si uu inooga yeelo kuwa deris la noqda maalinta qiyaamo haddaba sidee bay noqonaysaa farxaddeenna ku aadan qur'aanka waa inaynu dib u xasuusanno macnahan marka aan akhrinayno kalaamka allah ee ah وإنه لتنزيل رب العالمين bal qiyaas macnaha loola jeedo allaha leh caalamka aynu dib u xasuusanno macnahan markaan akhrinayno kalaamka allah subxaanahu wa tacaala يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أليس شرفا لنا أن يخاطبنا الله العظيم miyaanay sharaf inoo ahayn in allah uu nala hadlayo haddaynu nahay bini aadam aan la sinayn khalqiga faraha badan oo uu leeyahay allah boqorradu waxay diidaan in ay la hadlaan dadka masaakiinta ah halka boqorka boqorrada uu nala hadlayo masharaf ka weyn ayaa jirta بينما ملك الملوك يكلمنا فما أعظمه من شرف haddaba waxa aynu rabnaa in aan baraarujinno maanta in aad xasuusato mar kasta oo aad akhriso ama aad maqasho qur'aanka kariimka ah in uu yahay qoolkii alleh rabbiga caalamka leh ee raba in uu ku sharfo oo uu maqaamkaada kor u qaado qadarkaagana kor yeelo waana uu kula hadlay
إذا ما نريده من لفتة اليوم هو أن تستحضر كل ما قرأت القرآن وسمعته أنه كلام رب العالمين الذي يريد أن يشرفك ويرفع منزلتك ويعلي قدرك فخاطبك والسلام عليكم ورحمة الله qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay wararka ka imaanaya waddanka suuriya ayaa sheegaya in duqaymo ba'an ay ka dhaceen deegaano dhaca waqooyi bari ee waddankaas diyaarado daroon ah oo ay leedahay dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa duqaymo ka geystay saldhig ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin gobollada dayruusuur iyo alxasak ah ee dalka suuriya duqaynta ayaa sababtay dhimashada sargaal ameerikaan ah iyo dhaawac soo gaaray shan kale weerarkan oo ay fulisay diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ayaa xiisad colaadeed ka dhex dhalisay dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga suuriya taliska dhexe ee ciidanka dowladda maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in duqaymo aan kala joogsi lahayn oo ay uga jawaabayaan weerarka iiraan ay ka geysteen bariga suuriya duqaymaha oo lagu sheegay kuwa daqiiq ah ayaa beegsaday saldhigii ay maleeshiyaadka xukuumadda shiicada ah ee iiraan ku lahaayeen gobolka dayruzuur jo baiden oo ah madaxweynaha maraykanka oo ka hadlay duqeynta suuriya ayaa xaqiijiyey in ciidankiisa cirka ay si adag uga jawaabeen waxa uu ugu yeeray daandaansi ka yimid dowladda iiraan ilawareedyo madax bannaan ayaa sheegaya in ugu yaraan laba iyo toban ka tirsan maleeshiyaadka iiraan lagu dilay duqaymaha oo ka dhacay dhul ku teedsan xuduud beenaadka ay wadaagaan waddamada ciraaq iyo suuriya guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh كنت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله